u malaynayaa maxaabiistaas la isdhaafsaday oo somaliland iyo puntland ay isdhaafsadeen waxa ay dhaliyeen su-aalo aada u fara badan su-aalo fara badan oo aan jawaab loo hayn hadda loola baahan yahay in jawaab loo helo su-aalaha waxaa ka mid ah adduunka ama wadanka gudihiisa amase qabail qabaa'ilada soomaaliya dhexdooda waxaa maxaabiis laysdhaafsadaa marka heshiis la gaaro oo colaad lasoo afjaro tusaalahaan haddii aan kuu sheego kun sagaal boqol sideetan iyo sagaalkii snn iyo gobolka sanaag amase maakir waxa ay waxaa dhex maray dagaala adag oo dad fara badan kumaan kun ay ku dhinteen dagaalkaas wuxuu kusoo afmeermay heshiis dhacay heshiiskaasoo colaadii lagu joojiyey kabacdina maxaabiistiida dhaafsaday kan hadda puntland iyo somaliland ay isla gaareen waa mid dhinacaa ka duwan oo aada u yaab leh waxa weye waxaan ognahay ciidamadii labada dhinac ee somaliland ee soo weeraray iyo kuwii puntland weli waxay kula fadhiyaan tukaraq intaa kuma ekee weerarka somaliland ay sii wado way sii kordhisay oo waxay weerartay gobolka sanaag waa waan ognahay damalaxdare wixii ka dhacay dhimasho iyo dhaawac iyo maxaabiis baa la kala qabsaday oo runtii somaliland ay qabsatay taas macnaheedu waxa maxay tahay see loo saabeyda heshiis baa dhacay maxaa maxaa maxaabiista laysu dhaafsanaya war colaadii miyay dhamaatay puntland sidee bay heshiis ula geli kartaa somaliland iyadoo puntland gudaheeda colaadi ay ka dhex socoto oo colaadaas ay somaliland ay ay hurinayso waayahay dadweynaha puntland xaq buu leeyahay in uu jawaabo u helo sababta taas oo u dhacday waayahay cawadow aan kaa dhex galo cawadow waxaa haysta somaliland oo xoog ku qabsatay oo xoog ku qabsatay waxaana jira suwooda fara badan oo sheegaya in taasi ay ka dambayso uwada shisheeye waxaan ognahay madaxweyne deni iyo muuse biixi muuse biixi in ay isku arkeen dulay haba yaraateena aan faahfaahin laga bixin weliba somaliland iyadu waxay leedahay heshiiska waxaan la galnay soomaaliya somaliland ma qisana puntland maxay la aamusan tahay puntland puntland maxay la qiri weyday
meesha arrimahaas bay ka toosnay dadweynaha puntlandna xaq buu leeyahay intaas laga siiyo jawaabo
waayahay cawadow puntland maxay u qari leedahay maxaabiistaasi la isdhaafsaday somaliland waan ognahay weliba saxaafadii usoo bandhigtay oo ciidankii oo la kala wareejinayo dhinaca puntland loo soo dirayay saxaafadda usoo bandhigtay weliba muuqaal puntland maxaa ay uga hadli leedahay arrintaas iyada
waa mid waa mid puntila yaab leh oo aniga aragtidayda tajiciso ka ah waayo tani waxay ka soo horjeedaa qawaaniinta adduunka oo dhan ayay ka soo horjeeda maxaabiis marka la isdhaafsanayo dee waa inuu heshiis u jiro heshiiskaasi waa inuu ku salaysan yahay colaadihii dhacay oo lagu soo afjiray colaadii colaali colaadadii dhacay hadda colaad la soo afjiray iska daaye oo kuwii maxaabiista lagu soo qabsaday colaado kale ayaa hadda ka bursan oo ka jira deegaanka oo labada dhinac ee hor taala marka runtii waa mid fajiciso ah waxanaan qabaa inay waajib ay ku tahay dowlad goboleedka puntland inay ka jawaabto oo ay tahay taas macnaheedu waxa ay tahay ma waxa puntland ay ogolaatay weerarkii somaliland laatacaanood ay ku qabsatay tukaraq ay ku qabsatay ari caddeeye ka soo bilowday taas miyaa puntland ay ogolaatay taliska jira maanta uu hogaamiyaha ka yahay deni dagaalkaas caanood mi waxaan ogolaaday ciidamada somalilan ee hadda yubo soo galay laas damala xajara ka dagaalmay dhiigkoo ku daatay daawaca uu ku yimi dabeed taas miyaa heshiiskaas u yahay in in muxuu ahaa lagu ogolaaday mise waa waxyaalo kale inaan ogeyn oo tusaale ahaana ay tahay sida tumanku dadka uu ku jiro heshiiska ay galeen muuse biixi iyo deni deni ay ku galeen oo aan dadweynuhu aanay u watayn ayaa taa sabab u ahaa yani su-aaluhu intaas way ka sii badanaya markaana waxay keenaysaa jaki waxay keenaysaa kalfoori dari waxay keenaysaa in muxuu ahaa dadka ay ku kala fogaadaan marka anigu waxaan qabaa inay waajib saaran ay tahay in dowladda puntland ay sharaxaad waafi ah ay ka bixiso waxa sabab ugu ahaa ciidamadaas maxaabiista in la isbaafsado waan ku faraxsanahay maxaabiistaasi inay guryahoodii ay yimaadeen taas arinku ma uusan ah laakiin maxaa la xalliyey ma laga yaabaa in ay dib weyni usoo kororto puntland aan maanta jirin anigu taas baan qaba haddii aan sharaxaad qancisa dadweynaha aan la helin waayo shaki baa imaanaya bulsho shaki ku kala dhaxsho ku kala dhex dhasho shaki ku kala jirona bulsho horumari karta nabadi ka dhex dhalan karto horumar u jaanqaadi karta ma noqon karto
waayahay cawadow ma is leedahay puntland guulo waaweyn bay gaartay dhinaca sanaag marka la yidhaahdo oo isbedel muuqdaa ka dhashay markii ciidamo gaaraya toddoba boqol puntland ay yimaadeen oo ay kasoo goosteen somalilan arrintaas adigu see aragtaa ciidamadaasi gobolka sanaag kasoo jeeda ee somalilan kasoo goostay gobolkoodina yimid
anigu waxaan qabaa inay taasi ay tahay guul aada u weyn waxaan u arkaa inay tahay arrin taariikhiya oo dhacay ee iska gaar puntland iyo somalilan gudaheeda soomaaliya oo dhan ayay waxay tahay waxaan horey loo arkin waxaanse kuu sheegayaa dad badan baa dadaal arrinkaa ka gacan dilo ku jiray waan jeclaan lahaa madaxda somalilan puntland gaar ahaan wasiirada inay dadaalkaas ay qeybay ka galaan ay ahayd inay qeyb ka galaan si aanse ka xumahay inaanay dadaalkii loo baahnaa aanay samayn maanta inay ku farxaan maanta inay guushaas ay qayb ka sheegtaan waa fiican tahay laakiin dadaalkeedii horeeto waxaan waxa iska dhacay maaha waa wax laga soo shaqeeyey yaa kasoo shaqeey yaa kasoo shaqeeyey habeeno badan aanay yaa kasoo shaqeeyey ogta adigu
waxa ka shaqeeyey waxa ka shaqeeyey dad badan oo gurbaha jooga iyo dad badan oo muxuu ahaa gudaha jooga oo leh waxgarad leh aqoon-yahano leh isimo leh haween leh ayaa kasoo shaqeeyey laakiin aan maamulka puntland uusan ku jirin waxaa ka mida tusaale ahaan ururka aan guddoomiyaha aan u ahay oo ah dadka wadahadal u sameeyey ay ka mid tahay war sidee dadka loo kala badbaadin karaa war sidee muxuu ahaa dhulka loo xorayn karaa war sidee looga bixi karaa sheegashada dhulka kan la sheegto ciidamadaas wareegay waa bilow waa bilow fiican in gobolka sanaag iyo sool laga guul gaaro inaysan nabadhul laysku qabsado waayo dadku waa xor dadku waa xor in kaa lagaga baxo oo ay ahaadaan gobollo sida gobollada kaleeto soomaaliya ama puntland inteeda kaleeto ah oo oo xor ah marka waan rajeynayaa hadda mas-uuliyad baa taalla oo mas-uuliyaddaas waxaa ka mid a ciidamadaas agabkooda sidii loo heli lahaa ama dowladda federaalka ha damaanad qaado ama puntland ha damaanad qaadee waa mas-uuliyad mafcuud annagu taas waan ka shaqaynay gudo iyo dibadba waxaan u aragnaa inay tahay tallaabada ugu horeysa ee dhulka lagu xorayn karo maskixiyan iyo xaqiiqba laakiin anigu waxaan mahad aada ballaaran u celinayaa shaksiyaadkaas oo aan ogahay oo aan habeeno badan seexan oo la tur sameeyey sida taas ee u dhacday shaksiyaadkaas waxa waxa ay gaal dahaba ka geli doonaan taariikhda